bismillahi raxmaani raxiim dumar wanaagsan dhegeysta kusoo dhowo warka dowrnimo raadiyaha balsan qodobada ugu waaweyn aad ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah
ciidanka dowladda federaalka soomaaliya oo qofka dhigis ku sameeyey maleeshiya bayleed ku dagaalamay deegaano hoos yimaada degmada caadale ee gobolka shabeellaha dhexe ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo culammada soomaaliyeed u sheegay in looga baahan yahay inay ka qayb ay ka noqdaan dagaalka fikirka ah ee dowladda kula jirta dagaalamayaasha al-shabaab
xukuumadda soomaaliya oo shirkada iyo hay-adaha ku amartay in ay soo diiwaangeliyaan hubka ay ku haystaan meelaha caasimadda ee muqdisho
maamulka puntland waxa uu ku gacan seeray hadalkii ismada puntland ay ku sheegeen in iyagu ay soo xulayeen xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi
xaalad cabsi oo laga qabo in fatahaad ka sameeyo webiga shabeelle deegaano ka tirsan gudaha dowldeegaanka soomaalida itoobiya iyo qeybo ka mid ah gudaha soomaaliya
maxaa danaha ugu jirta soomaaliya in dagaal shisheeye xilligan bangiyo ay ka furtaan dalka iyo saameyn noocaah ay bay ku yeelan doontaa shacabka iyo weliba bangiyada waa warbixin warka duhur aad ku maqli doontaan
wararka dibadda warkeena duhur aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah
ururka xisbullah oo sheegay in ay soo rideen daroon hubeysan weliba israa'il oo beenisay
iyo masar oo safarka u fududeynaysa kumanaan shisheeye ku go'doonsanaa magaalada qasa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
markale duur wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay labada bisha koob iyo tobnaad ee nofembar sanada laba kun saddex labaatan waxaad hesheen warka duur ee raadiyaha dalsan kuda ku waaweyn markaana saaxiibayaal u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan wadajir waxaa idigu waramaya cabditaa xilka cabsi iyo aniga samaaha daala dowr wanaagsan mar kale kusoo dhawaada warkii oo intaasi kasii faahfaahsan ciidanka dowladda federaalka soomaaliya oo hub kala gedisan ku sameeyey aan ku celiyo halkaas ciidanka dowladda federaalk soomaaliya hubka dhigis ku sameeyey maleeshiya beeledyo ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada cadale oo ka tirsan gobolka al-shabeelle dhexe iyadana halkaas ciidamada daraawiishta booliiska soomaaliya iyo sidoo kale ciidamo booliis ay halkaas ay muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaayeen
آمين عادلة كل الله كذب خلينا هودو شورى شورى مسلمين كل الله كذب انتوا قلت لك ان الدم الله سيد على وين لاقط على وين لاقط على وين لاقط على على على
taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ciidan daraawiish booliis soomaaliyeed ah u diray deegaano hoos yimaada degmada cadale halkaas oo ay dhowaan ku dagaalameen dad walaalo ah ciidankan ayaa kala dhexgalay maleeshiya beeladyo ku diriray xaaji cali weliba boos hariiri hase yeeshee ciidanka ayaa gaaray dhammaan tuulooyinka iyo weliba deegaanada kale ah cadow uul garasweyne xaaji cali ceel muluq labagaras goof hareeri ceel gub burta sheikh geyfo boosmulo iyo biyo madoobe oo dhammaantooda ah kuwii ay maleeshiya beelajyada ku dagaalmeen taliyaha daraawiishta booliiska sareeye guuto cabdulaahi mire oo horkacaya ciidankan ayaa goobo fagaara ah kula hadlay dadka ku dhaqan deegaanada lagu dagaalamay amar cadnahna duldhigay oo ah in aan la aqbali karin in wax hub ah lagu qaato deegaanadaas dadkuna ay isdhexmaraan ciddii ku xadgudubta xabad joojinta iyo dadaalada nabadeed ay ciidamada ammaanku ku amran yihiin inay gacan birah ku qabtaan lagana qaado tallaabo sharciga waafaqsan وما ولد انا ده امر ديدوس ما ما غلط ما ديدوس meelaha ma ku aragteen waxuu sameeyey oo reer asaga laftirkiisa iska socdo qor iskala sii maalmahaana laga digaya kama qaadaya garabkiina la intaa kadib howlgallo ay ciidanku ay sameeyeen ayay ku soo aruuriyeen hub laga qaaday qaar ka mid ah maleeshiyadii dagaalantay xaaladda goobahaas iyo weliba dhammaan deegaanada ku hareersan ayaa caadi ku soo laabtay iyada oo lagu amray in dadku ay isdhexmaraan isna nabadgeliyaan cabdifataax muul warbaahinta dalsan muqdisho dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta waxa uu khudbad ka jeediyey munaasabad ka socota
xarunta tiyaatarka qaranka islamarkaana lagu xusayo allahu naxariistay sheekh cabdiqaadir jiilaani oo kamid ahaa culimadaas culimada waaweyn ee islaamka islamarkaana caan ku ah faafinta diinta islaamka iyadan ra-iisul wasaaraha xukuumadda halkaas khudbad uu kaga jeediyey oo kaga hadlay dagaal ka dhanka al-shabaab ee dalka ka socday sidoo kale duqeymaha bo-an ee falastiin ay ka geysanayaan ciidamada yahuudda israa'iil ra-iisul wasaaraha xukuumadda xamse cabdibare ayaa ugu koran waxa uu sheegay in culimada soomaaliyeed looga baahan yahay inay ka qayb noqdaan dagaalka fikirka ay dowladda kula jirto al-shabaab waa saa ugu dhihi ra-iisul wasaaraha
miyaad aragteen dowladihii waaweynaa ee human rightska iyo xuquuqul-insaanka ilaalinayay ee in laysku xadgudba ilaa diidayey ee ukraine in ruush ku duula diidayey ee qof in lagu xadgudbo diidayey maadaamay ka mid yihiin ayuha aladiina aamanuu tahay khayr allah siiye kuwa aan cabsanaynin oo ayagu ilaahay dartiis furimaha u taagan oo khudaba a jirtay ha u banneeyaan ha ku soo dhoweeyaan kuwaas oo halkan fadhiya ayagaa dadka u khudbadayn ayagaana ilaahay aaminsan markuu ilaahay ugu talagalo inay dhimanayaan marka haddii uu sheekhu cabsado anigu maxaad u cabsatay odhan maayo laakiin ku geesiyaa joogee ha u banneeyo ha u khudbadeeyo dadka asagu ha u sheego intaas mar kale waa ku soo celinayaan manaba dhaafayno waa inaan ku celcelinaa runtii culimmadeennana iyagoo mahadsan dareenkaas inaanu muujinaa horaan u sheegay culimmada waxaan intaa ugu sheegayo waxaa weeye culimmadu ulil amrigay ka mid yihiin yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu allaha wa adiicu arasuula wa ulil amri minkum ulil amriga maadaamay ka mid yihiin ulil amrigu mas-uuliyad buu hayaa mas-uuliyaddaas inuu qaadaa laga rabaa inuu fulay noqdo mas-uuliyaddiisa ka cabsadana sax maaha mas-uuliyadda aada qaadaysana waxay leedahay sacrifice tadxiya wax la dhaho inaad wax xurtay leedahay naftaa ugu horeysa marka baashaan haddiiba la sheegay qofkay nimankaasi dilaan inuu janno gelayo kii dilaana janno inuu gelayo meel ka fiican ay ku baxaysa anumaba garanayo marka cabsida aan kas iska saarno ummaddeennana cabsida aan ka saarno min awjab alwaajibaat weeye maanta in shabaab lala diriro oo khawaarijda dalka laga saaro aada iyo aad ayaa runtii dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdibare ayaa waxa uu ka hadlay duqeymaha ba-an ee israa'iil ay ku hayso dadka falastiiniyiinta ah ee qase ku nool ra-isul wasaaraha waxa uu sheegay dowladda soomaaliya falkaasi ka xuntahay islamarkaana aada u cambaaranayso isagoo sii hadleeya ayaa waxa uu hadle ugu baramiyey naxariiso dhammaan dadkii shuhadada ahaa ay ku nafwaayey duqeymaha ciidamada yahuudda ay ka geysanayaan dhulka falastiin
human rightska iyo xuquuqul-insaanka ilaalinayay oo ay madaxdoodu ku faraxsan yihiin shucuubtooda odhan maayo oo ay saf ugula jiraan oo ay ku taageersan yihiin in dadkaas masaakiinta ah iyo carruur iyo haween iyo odayaal iyo dad baaba'aya in korkooda lagu dumiyo inta la keeno nuclear hubkii adduunka ugu weynaa oo nuclearun marka laga tago ee ugu fataagsanaa intii lala yimaado in korkooda lagu dumiyo hal mar ayadoo adduunku fiirinayo waxay fiirsanayaan baabuurtii iscaafka ahayd ee ordaysay ee dadka dhaawaca ama dhiigga wuxuun tegaysay ayagoo soo socda in bam lagu dhufto dhakhaatiirtii in la laayo isbitaalkii in la duqeeyo korontada in la gooyo biyaha in la gooyo in la yidhaahdo xataa hal kiish oo raashina looma geynaayo hal biyo-a looma geynaayo maanta halkaasay taagan tahay away caalamkii away dadkii xuquuqda ilaalin jiray bani aadamka away kuwii carruurta u dagaalami jiray away kuwii haweenka u dagaalami jiray away xaggee aadeen xaggee aadeen ma jiraan maanta waxaas intaa marka laga yimaado cadowga
codkaasi waxaa ugu dambeeyey dhegeyste warbixintii ama warbixintii ku saabsaneyd ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare oo culimada soomaaliyeed ku bogoodinayay inay ka qayb ka noqdaan dagaalka al-shabaab lagula jiro dhinaca kale xukuumadda soomaaliyana waxay shirkadaha iyo hay-adaha ku amartay in ay soo diiwaangeliyaan hubka ay ku haystaan magaalada caasimadda ee muqdisho wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ku wargelisay shirkadaha gaalka loo leeyahay hay-adaha iyo weliba cid kasta oo hub ku haysta magaalada caasimadda ee muqdisho inay kusoo diiwaangeliyaan muddo shan iyo toban maalina war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga xukuumadda safarka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in cid kasta oo hub ku haysata gudaha Muqdisho looga baahan yahay inay ka soo diiwaangeliyaan hubkooda wasaaradda amniga magaalada muqdisho ayaa waxaa yaala hub badan oo sifa sharci daro ah loogu haysto waxaana inta badan shirkadaha iyo weliba hay-adaha ka shaqeeya muqdisho hubka ay haystaan kasoo diiwaangeliyaan wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa horey waxay ugu soo saartay amaro lagu mamnuucayo in gaadiidka qoryaha ku rakiban yihiin lagu dhex wato gudaha magaalada muqdisho sidoo kalena waxay soo saareen oo la ansixiyey xeerar lagu xakameynayo hubka lagu qaato gudaha muqdisho
puntland ayaa wajahaysa hubanti la-aan dhinaca doorashada oo ku mudaysan bilowga sanadka cusub ee labada kun afar iyo labaatanka mucaaradka iyo madaxweyne deni ayaa isku mari la doorashada sideedda janaayo wax yar kadib markii ay qaar ka mid a isimada dhaqanka puntland xalay soo saareen bayaan daba socday shir jaraa-id oo ay ku sheegeen in doorashada puntland ay dhacayso sideedda janaayo kuna dhacayso qaabkii hore ee lixdan iyo lixda waxaa hadalkaas isimada dhaqanka puntland xigay qoraal ka soo baxay madaxtooyada puntland kaas oo u dhignaa sidan geeddi socodka doorashooyinka dimuqraadiga ah ee puntland waa mustaqbalka horumarka dowladnimo amni iyo mid bulsho dadka reer puntlandna ay ku taameeyeen muddo rubac qarni ah shacabka iyo dowladda puntland waxay ka miro dhaliyeen rajadii iyo dimuqraadiyadda puntland iyada oo doorasho hal qof iyo hal coda lagu soo doortay golayaasha deegaanka ee soddon iyo saddex degmo dadka reer puntland ayaa sidoo kale hamuun u qaba una diyaar garoobaya in ay codkooda ku doortaan golaha wakiilada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xilliga ay guddiga doorashadu u asteeyeen qabsoomidda doorashada ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada puntland waxaa dal ku yeeshay xisbiyo siyaasadeed oo bulshada ku matalaya go-aamada masiiriga ah ee arrinta siyaasadda doorashooyinka waxaa kale oo puntland leedahay hay-ado dowli ah sida guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo u xil saaran qabsoomidda doorashada maxkamadda dastuuriga ah iyo golayaasha dowladda beeg waxa ay diyaarisay dhammaan aasaasiyaadkii doorashooyinka iyada oo wada tashiyo kala sameysay xisbiyada iyo golaha xukuumadda oo caawa ansixiyey wax kabeddelka xeerka muhiimka u ah qabsoomidda doorashada kuwaasoo dhaqso loogu gudbin doono golaha wakiilada ayaa lagu yiri qoraalka haddaba dowladda puntland iyada oo ixtiraamaysa kala ra'yi duwanaanshaha iyo doodaha ku salaysan hannaanka dimuqraadiga waxaa ka go-an inay dhagaysato talooyinka u hiilinaya horumarka iyo kamiro dhalinta hannaanka dimuqraadiga iyo doorashooyinka loo madlan yahay ee hal qof iyo hal cod waxaan ugu dambeyntii ugu baaqaynaa dadka reer puntland inay ilaashadaan midnimadooda dowladnimadooda una midoobaan qabsoomidda doorashooyinka si puntland horseed ugu noqoto soomaalinimada dimuqraadiya kuna dhisan hannaanka federaalka ah ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalka ka soo baxay madaxtooyada puntland cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
xaaladda cabsi ah ayaa laga qabaa in falkaxaad uu ka sameeyey webiga shabeelle deegaano ka tirsan gudaha dowladdeegaanka soomaalida etoobiya weliba qeybo kamid a gudaha soomaaliya cabdisalaam alcabdaala ayaa warbixintan waa cabdinaasir alcabdaala ayaa warbixintan sii dheereynaya
horta waan soo dhaweynayaa maxaa yeelay bangiyo caalami ah konton sano ka bacdi in maanta Soomaaliya laga furo dalkeenni waxaad een u malaynaysaa mar haddii bangiyo caalami ah lagu aaminay inay magaaladii xamar ee caasimaddu ay nabad noqoto daa bangiyada gudaha horta suuq xidha ku noqonaysaa shacabka qudhoodana dulsaar iyo balaayaa bilaabanayso dee waxaa dhaqamo kale waxba kale wataan laga yaabaa haddana uguma jirto Soomaaliya deeda bangiyo waxaa nagu filan kuwa dalkeena haddii dal shisheeye meeshan oo bangi oo ka furto qofka soomaalida oo bangi uu furan yahay waxaa laga yaabaa in bangigiis caqabad ay ku timaado wax lacag soo dira ama wax soo dhigtay intaba la baayo bangiga ugu horreeyay oo caalami ah oo laga leeyahay dalka turkiga ayaa xarun ka furtay caasimadda soomaaliya ee muqdisho sagaaliyo labaatankii oktoobar sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka maxaa danaha ugu jirta shacabka iyo bangiyada gudaha saameyn noocee ah ayaana ku yeelan kartaa furitaanka bangiga siraad ka tilim laantiisa soomaaliya haddaba qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho aan la dhex qaadnay muuqaalbahayaha dalsan ayaa aragtidooda ka dhibta arrintaasi
bangiye waxaa nagu filan kuwa dalkeena ayaa nagu filan wixii kaleeto isheeg shisheeye ah waxaa imaan karto maxaa la isheeg waa fududeyn loo fududeynayo faragelinta loo fududeynayo maxaa yeelay dal shisheeye hadduu uu rabo inuu dalka farageliyo meel oo lacag u soo marsiisto ma weynaayo oo maxaa yeelay bangiye ayaa oga furan soo maa bangiyadaas maxaa la isheeg sida muuqanayso waxay fududeynayaan dalkeena in faragelin lagu sameeyo ayay fududeynayaan marka ma ma awoodo dalka hadda taan ma qaadi kariyo arrinkaas waxaa wanaagsan in dib loo dhigo bangiyadeenii maxaa la ii sheeg tartana la geliyo bangi bangi maxaa la ganacsatada lagu dhiirigeliyo in maxaa bangiyada kale ay furtaan ayaa wanaagsan balse laakiin kuwa cusub oo waddamo shisheeye ah runtii culayskeeda ayay lahaan doonaan wallaahi horta soomaaliya haddii xilligan waddamo shisheeye ay banki ka furtaan ee dalkeena soomaaliya wallaahi taas waxaa u arkaa arrin xun u arkaa sababtoo ee banki dalkeena soomaaliya waxaa ka fudan bangiyo badana ka fudan oo maxaa la dhahay shakhsiyaad soomaaliya ay leeyihiin maadaama ay bangiyagaas fara badan ay furan yihiin yacni ra'yigaas aad uu xun yahay in dala shishay ee bangi ka furtaan dalkeena sababta ee dhaqaalihii dalkeena anaga inaan kor u qaadnaa doonaa haddii dal kale oo maxaa la dhahay oo dhaqaale naga sameynaya taas waxaa waaye arrintaas arrin xun u arkaa horta waxaa wanaagsan soomaalida iyada inay maxaa la dhahay isku tiirsanaato haddii dal shisheeye meeshan oo bangi uu ka furto qofka soomaalida oo bangi uu furan yahay waxaa laga yaabaa in bangigiis caqabad ku timaado maxaa la dhahay wax lacag soo dira ama wax soo dhigta intaba la baayo taasna qofka soomaalida aad arrin xun ugu tahay qofka muwaadinka ma dareemi doono yacni inuu waddankiisa maxaa la horumarka samayn karo saameyn weyn ku yeeli kartaa sababta bangiyada soomaaliya waxaa waaye waxay diyaar u yihiin inay horumar sameeyaan haddii horumarkii ay sameyn lahaayeen kuwa shisheeye lagu soo daro horumarkooda meeshaasoo ku baaba'ay والله سامين عاد وين ku yeelan kartaa een magacayga waxa la raada qayr masafaade een horta waan soo dhaweynaya maxay dana bangiye caalami ah 50 sano ka bacdiin maanta Soomaaliya laga furo dalkeeni waxaad een u malaynaysaa mar hadii bangiye caalami lagu aaminay inay magaalada xamar ee caasimadu ay nabad noqotay marka waan soo dhaweynaya waa horumar maxay haydaanay iyo faa'iido badan oo waxa weeyaan maxay dana dalkeena u soo kordhan leeyahay maadaama bangiye dalal waaweyn oo Turkiga uu ka mid yahay laga furay Soomaaliya faa'iidooyinka inoo leeyahay waxaa ka mid a maxay ahayd aniga horta dalkeenna waad ogtiinoo adduunyadu maba ay aaminsanayn waxa weeye maxay ahayd anay kalsooni laguma qabin in iska daa banki laga furay qof ajanabiya oo dalalka waaweyn ka socdaa inuu xamar joogi karo u hooyan karo xitaa dalalka qaarkood baan aaminsanayn laakiinse maanta waxay ku tusaysaa in bangiyo dalal waaweyn soomaaliya laga furay oo weliba xamar laga furay in dalkeennu maxay ahayd anay aw nabad yahay inuu harowmar jiro
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel